xilli xaalada adag oo adeeg bulshaya oo ku jiraan deegaano degmooyin hooseda gobolka hiiraan iyo guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir ee beelaha waadle iyo wafdiga hogaamiyaasi deeringa deegaanadaas guddoomiyasadeen hore indeertii goobaha ay ku jiraan dhibaatada yoona yeediyar sida shamboydood oobiyo iyo handhiibendad muxsiniinge walibana kookumada dadka deegaankuisi ku hadalay biyaha iyo helenga kambowyadood la soo gaarsiiday guddoomiyaha gabdhaha xawaadle farxiyo xasan biyihii ay noo keentay annagoo maanta rooblaan ahaynay biyihii ay noo keentay oo shanta booyadood ahaa waa nala go'een hadda jirigaan faaruq ahaan ka haysannaa cabitaankii nugula go'een xoolaina sinna iska dhaaf cabitaankii nugula go'een marka waa oomanahay walaalahayna meel walbay joogaan waxaan ka rabnaa ciddii maanta wax la tari karta oonka jira awgiis waxna tari kartaa inay wax la tarto dhinaca biyaha iyo dhinac walba sidoo kale guddoomiye farxiyo xasan iyana booqotay isbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan walibana qalab caafimaad oo hanwakiir danjaale dareer sweden ku wareejiday maamulka isbitaalka dukumiintiyaashan waxay ku cad yihiin alaabta aan meesha keennay waa ka timida jaaliyadda reer sweden waxaana ku kala wareejiyey agaasimaha isbitaalka shaafici xasan maxamed iyo adeerkay cilmi sharaawe oo ah gudooga maxaa la yidhaahdaa dhaqanka ee isbitaalka gacanta sida kaqaaska ugu haayo adeer iga gudoon agaasima adigan iga gudoon insha allah ilahay hadubka asto waxaa maanta ilaahay mahadiisa inaan ilaahay nagu nabad keenay degmada maxaas annagoo ka turjumayna adeeg ay soo dhiibteen walaalo muxsiniina adeegaasoo ah adeeg looga baahan yahay isbitaalka degmada maxaaseed muddo dheer kadibna saake aan isbitaalkii gudihiisii annaga iyo alaabtiiyo caafimaad qabta aan taagannah runtii hawshaan howl waxay ahayd mas-uuliyaddeeda ay adag culus tahay ilaahayna waxaan oga mahad celinayaa sida uu noogu asturay waxaan kaloo ilaahay ka rajaynayaa ummadda kaloo la raba in loogu adeego inuu ilaahay mid munaafacaad leh uu uga dhigo dadka kaleoo mas-uuliyiintan ilaahay iyagana uu ku asturo alaabtaasoo nooga timiday meesha la yidhaahdo swidhen jaaliyadda swidhen jaaliyadaasoo koley ah dadka ka soo jeeda halkan xawaadle waxay sheegeen jaaliyadaasu inay maxaa la yidhaahdaa alaabtaas ay intaan keliyax aynu ku ekaa doonin waxaa ka mid ahoo hadda baraseyska ku jiro degmada muqakori isbitaalkeedoo mar dhow la raba in xarigga laga jaro waxaa kaloo baraseyska ku jiro jalalaqsi meel kasta oo marka waxaan rajaynaynaa deegaankan dadka ka soo jeedo in arrin alaabtaan laga xaqintiri doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo ayagana ilaahay usoo fududaya annagana ilaahay nagu asturo waxaan rabaa halkaan marka inaan uga mahad celiyo dadkaas jaalidaas reer swidhen tiimka caafimaadka mar labaad waa idiin mahad celinaa sida quruxda badanoo dadkiina aad ugu adeegaysiin iyo dadkii dalkiina waa mas-uuliyad kolle idin saaran waxaan idin leenahay meeshiina ka sii wada ilaahay idinku asturo dhammaan mahadcelin ballaaranaan idiigu mahad celinaya dhammaantiin aadaadna u mahadsantiin xilkaasna inaad si qurux badan nagala wareegtiin ilaahayna idinku asturo annagana meeshaan ka imaanay ilaahay nabad nagu geene faataxada aa noogu martaan si kastaba guddoomiye farxiyo xasan iyana xaaladda adag ee ku surin gobolka hiiraan dartiye aan ka baaqday ganacsatadii dadka walhaysada inay gargaar la diiran dadka miilaska sugan